kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday in lasoo afjaray qaraxyo iyo weerar rag ka tirsan al-shabaab ay maanta ku galeen xarunta maamulka gobolka banaadir madaxweynaha soomaaliya oo kormeeray xarunta tababarka ciidamada taliska ee baydhabo qaar ka mid ah ganacsatada suuqa bakaaraha ee hantidooda ku basbeeshay dab xalay ka kacay suuqaas oo dalsan la hadlay eelbaraf oo degmo isku diyaarinaysa iyo toddobaatan jir oo toddoba saacadood biyaha usoo safra kadib markii dowladda federaalka iyo hirshabeelle ay ka gaabiyaan waa warbixin warka habeennimo aad ku maqli doontaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa habeen axad ah labaiyo labaatanka bisha janaayo sannada labada kun saddex iyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in lasoo afjaray qaraxyo iyo weerar rag ka tirsan al-shabaab ay maanta ku galeen xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho afhayeenka booliska soomaaliya oo shir jaraa-ida ku qabtay xarunta aqalka hoose ee xamar kadib markii lasoo afjaray weerarkaas ayaa sheegay in shan qof oo ay ku dhinteen weerarkii al-shabaab ay ku galeen xarunta dowladda hoose isagoo sheegay in lix ka tirsan dagaalamayaashii weerarka soo qaaday ay ciidamadu dileen waa siduu hadalka u yidhi maanta labaiyo labaatankii janwari laba kun saddex iyo labaatan abaara labaiyo tobankii iyo toban daqiiqo oo duhurnimo ayay kooxdii khawaarijtii naflacaariga ahayd waxay soo weerareen xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho weerarka argagixisada ay ku soo qaadeen goobtaas ayaa ciidamada ammaanka oo aad u feejignaa ay ka hortageen isla markaana laga ilaaliyey argagixisadu meelihii ay rabtay inay gaarto laga hortegey waxaana lagu ekeeyey in argagixisada dhammaantood lasoo afjaro waxaa galabta tobankii iyo afartii iyo soddon daqiiqo lagu soo afjaray kooxdii khawaarijta naflacaariga ahayd oo soo weerartay xarunta maamulka gobolka banaadir ciidamada ammaanka ku soo afjareen halka khasaaraha ka dhashay oo dadka shacabkaa soo gaaray ayaa ah ilaa lix qof waxaa sidoo kaleeto goobta ciidamada ammaanku ay ku soo afjareen oo goobta lagu dilay dhammaantood khawaarijtii oo tiradeedu dhammayd ilaa shan qof oo meydkoodaba hadda aad aragteen iyo qof kale oo ka mid ahaa khawaarijta naflacaariga ahaa oo weerarkii hore ismiidaaminta ahaa iridda hore kusoo ku dhintay halkaas ayaa lix qof oo khawaarijta ka mid ahaa ciidan ku soo afjareen dhanka kaleetana dadka shacabka rayidka ah khasaaraha ka soo gaaraa ah dhimashada ilaa lix qof mana jiraan wax khasaare intaa ka badan oo goobta ka soo gaaray ciidamada ammaanka goobta kaag dhowaa ayaa gurmad u fidiyey dadkii wax soo gaareen maxay ahayde dadkii dhaawaca ahaana waxaa loo qaaday gurmad caafimaada loo sameeyey oo maamulka gobolka banaadir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha kaleo ammaanku ay u fidiyeen intaas ayaan shirka jaraa'id maanta ku ekeynan aan mahadsantihiin
sidoo kale waxaa isla goobtaas warbaahinta kula hadlay kusimaha duqa magaalada muqdisho isagoo sheegay inuu ka mid ahaa dadkii ku jiray xarunta gobolka banaadir
ad celiya ciidamadii ammaanka ee iyagu sida foojignaanta lahayd ugu hortageen qaraxii ismidaaminta ahaa ee xarunta ay ku soo galeen khawaarijta naflacaariga ah waxaa ilaahay mahaddiis ah sida ay wax u rabeen inaysan u dhicin dhaawacuna aad u yar yahay dhimashaduna ay shan qof ay gaarayso inta dhimatana ilaahay u naxariistaan leennahay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed waxay taasna tusinaysaa naflacaarinimada iyo in ay shabaabku nihaayadoodii ay bilaabatay naflacaari ay yihiin namana baqdin gelin doonaan hadduu ilaah yidhahda insha allahu tacaalaa bulshada adeegga aan u haynana marnaba nagama hor istaagi doonaan dibna ugama laabanayno waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan waxaa la joogaa xilligii la dabar goy lahay khawaarijta oo ah cadowga ummadda soomaaliyeed waana ka guulaysanaynaa insha allahu tacaalaa marnaba nama baqdin gelin doonaan hadduu ilaah yidhahdo insha allahu tacaalaa waxay ku tusinaysaa maanta waxa ay rabeen iyo sida looga hortagay daciifnimadooda iyo naflacaarinimadooda annagana waxaan diyaar u nahay mar walba inaan ummadda soomaaliyeed sidii aan shalayba ugu adeegaynay maantana aan ugu adeegno mar labaad waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan oo runtii iyagu soo afjaray xilli wanaagsan kana hortegay dhammaantoodna ku laayay ilaa shan ilaa lix qofooday ahaayeen meedadkooda sida ku aragteen halkaas ayay yaallaan intii dhaawacoo nooga dhaawacta halkaanna waxaan ilaahay uga rajaynaynaa ilaahay inuu u boogadhayo shuhadadii shanta aheedna ilaahay waxaan uga rajaynaynaa janatulfardowsa inuu ilaahay geeyo nama baqdin gelin doonaan shabaabkana nihaayadooda bilaabatay asalaamu calaykum waraxmatullahi
waa kusimaha duqa muqdisho iyo afhayeenka booliska oo ka horreeyey oo ka warramayey weerarkii maanta qaraxyada ku bilowday oo xarunta dowladda hoose xamar lagu galay iyadoo dowladdu sheegtay in lasoo afjaray halkan waa dalsan warka habeennimo ayaad dhegaysanaysaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kormeeray xarunta tababarka ciidamada taliska lixdanaad ee xoogga dalka wuxuuna kula hadlay halkaas dufcaddii shan iyo tobanaad ee ka qalinjabiyey dugsigaas السلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhalinyaro waa idin salaanay dhammaan waa ku faraxsannahay dhammaanteenba inaan idin soo booqanno waana la soconnaa eh, hawsha adag tababarka adag oo aad halkan kula jirtaan waxaan rabaa inaan runtii aad iyo aad ugu mahad celiyo dowladda ingiriiska oo runtii kaalmo aad iyo aad u ballaaran eh, inta bes kuma koobna ee soomaaliya oo dhan sidii ay dib ugu soo kaba lahayd ee naga kaalmaysa waa u mahad celinaynaa idinkuna dadaalka iyo adkaysiga aad ka muujiseen dhinaca tababarka iyo maxaanku idhahdaa waa aad iyo aad ayaad ugu ammaanantihiin waana idinku bogaadinayaa geesiyaashii dalkan u duubtay ayaa tihiin mar dhowna ilaahay idankiis dalkeenna iyo deegaanadeenna cadowga waa laga weyn doonaa haddii alla yidhaa dagaal mar hore bilowdaya socdo deegaanadanna ilaahay idankiis mar dhow cadowga iyo iyo adinku waa la idiin kala baxayaa dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanne halkan ayaa la isugu wada iman doonaa dowladda koonfur galbeed dowladda jubbaland galmudug iyo hirshabeelle insha allahu waa mar dhow uu ka soo dhammaanayaa dagaalka Eh, dagaalka halkaan uu imaanayaa waana ilaa aan taakada u dambayso soomaaliya ah aan muxuu ahay ka saarno nimankan khawaarijta oo cadowga ah dagaalku waa soconaya waxaan rabaa inaad u diyaar garowdaan duruufo adag howlo adag ee aad tababarkan adag aad u gasheen inay soo socdaan wakhtigoodiina la joogo marka guul iyo khayr ayaan idiin rajaynayaa mar kale waa idin bogaadinayaa waana idin hambalyaynayaa adkaysiga iyo dadaalka waxaa wax ugu muhiimsan oo tababarka qaybta ugu weyn ka ah waa disibliinka meeshaan intaa ku jirtaan iyo haddaad ka baxdaanba in disibliin aad iyo aad u adag aad yeelataan haddii alla yidhaah ciidan xooggiisu waa disibliin qoryaha oo wata keliya ma ahan marka ilaahay idankiis waxaa idiin rajaynayaa kuwa lagu daysado oo kuwa, ka do- kuwa, kuwa dambe oo ka dambeeya ay ku daysadaan inaad ahaan doontaan haddii alla yidhaah balwada alla iska ilaaliyo muxuu ahaay dariiqa toosan iyo nolosha middeeda sahlan iyo sharafta iyo karaamada halla aado aad iyo aad ayaan mar kale
oo taliska qeybta lixdanaad kula hadlayey magaalada baydhabo ee gobolka baay ceelbaraf ayaa isku diyaarinaysa degmo warbixintan waxaa halkaas ka soo diray waryahayga abuukar axmed xasan dayax oo ku sugan gobolka shabeellaha dhexe
ceelbaraf waa deegaan baaxad weyn oo hadda degmo isu diyaarinaya waxa ay ka tirsan tahay gobolka shabeellaha dhexe waxa ay dhacdaa xuduud goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe qiyaastii waxa ay lixdan iyo saddex kilomitir u jirtaa caasimadda gobolka shabeellaha dhexe ee jowhar dhanka muqdishona waxaa la tirsadaa boqol soddon iyo siddeed kilomitir waxaana galbeed ka mara webiga weyn ee shabeelle waa deegaan ku yaal meel istaraatiijiya waxaana mara wadada loo yaqaano ameerika oo isku xirta muqdisho iyo deegaano ka tirsan gobolka muduga dadka ku dhaqan noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha nool sida geela ariga iyo looda xagga waxbarashada iyo caafimaadka ceelbaraf waxaa ku yaala iskuulka caanka ah ee sheekh muuse cigalle primary and secondary school iyo sidoo kale xarumo caafimaad oo aan tayo sare lahayn malaha m c h ka hooyada iyo dhallaanka iyo adeegyada kale ee asaasiga xoolodhaqatadu waxa ay ii sheegeen in xagga biyaha uu culays ka jiro islamarkaana ay yaryihiin ceelbiyoodyadu marka laga reebo hal ceel oo magaalada oo dhan laga cabo
dhibaatooyinka ugu badan ee ay qabaan dadka ku dhaqan deegaankan ceelbaraf waxaa ka mid ah biyo la'aan baahsan oo ka jirta halkan xololidu waxay noo sheegeen in deegaankan ay ka jirto biyoyaraan baahsan islamarkaana ceelkan aan taaganahay uu yahay midka keliya ee ku yaalla deegaankan xoolodhaqatada geela ee ceelkan u soo aroor taga waxay ii sheegeen in masaafo dhan toddoba saacadood ay u soo maraan biyaha si ay xoolahoodu halkan biyo uga helaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka hirshabeelle ayay ka codsadeen in halkan looga sameeyo ceelbiyoodyo fara badan si haraadka looga baxo
toddobaatan jir toddoba saacadood ceelka usoo safrayay ayaa iiga sheekeeyey dhibaatada biyaha mar aan kula kulmay kaxda uu xoolaha ku waraabinayay dhibaatadoo ceelkaan soo aroorna si fiican lix saac iyo afar saac shan saac lama saac ayagu dhow oo u yimaad alloo soo soconaa Haa, lama saac marka ugu dhow waa gartay ninka ugu dheerna lix saac waa gartay meesha lix saac laga soo socona beeraa rag u yaal rag beero iyo deegaan marka waa u baahannaha ceel waa gartay Waa u baahan.
Ee, geelaa keentay miyaa haa geelankan waa gartay marka waa soo aruurisay haa waa soo aruur meelaha ugu dheerdheer haa ee geela laga soo aruuriyo ceelkan loo soo aruuriyey ee intee ka mid a waxaa ka dhimaya toddoba saac sideed saac Meel aan soo socon.
ceelka kale oo oo oo hay'adni baal xakumo xakumyo ceelaareera Haa.
iyo si meesha kan ku rida Haa.
toddoba saac toddoba saac loo kala socdaa oo loo socdaa toddoba saaca biyaha usoo socotaan Haa, ka- xaggana ka kale saasa loo socdo waa gartay madac ceel oo cidaana isku leh marka maanta oo kale markii biyaha la siiyo geelu ilaa intee buu qadsanaan karaa geelo shan biri shan beri kadib haddana waa in la soo celiyo meeshaan dhow hadduu joogo labaa la qaatin shaa Haa.
maha dheer hadduu jiro risaq lagala joogana cuntada moogtaa meelmar maraysee Aha.
waa shan saac shan- shan- shan- shan- shan- Waa shan il- maalmood ilaa meeqa sanaad ka shaqaynaysay ee, shaqadan adag ee geela ee waaba ku dhaldhe waa gartay toddobaatan sanaan jiraa ilaa toddobaatan sano waa ka shaqaynaysay nin adagaa tahay maasha allah Een, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo een, geela markii laga soo tago eriga iyo looda iyo dadka aruurinaya bal ka waran dhibaatada ay biyaha ku qabaan waxay ku qabaan lacag qaalaha lagu biyaaba haddaan qarxada dayribaan joognaa dayraan hadda la sanadkaa moogtaa waa gartay rasiisi kale buryaasa lagu biyaysay dhinaxooda socaa waayeen si fiican asa in buryaasinta laga raro ama meesha in baca loo dhiga loogu shubi jira oo kayda maya waa lagu- waaba la sii jira asaga wixii herina loogu- loo soo aruraa Si fiican.
ninkii wixiisu laayaan iyo ninkii u kala heraanba dadka isku xoolamayne saasaan ku soo baxna arraadka dhawaa waa gartay neef ceelkii soo gaaraa lawaa maxaad hadda ka codsanaysaan dowladda een, hirshabeelle iyo dowladda federaalka oo ku aadan in haraadkan iyo biyayarida la- si looga baxo kow biyahaasaa ka koobi Waa gartay.
waxyaalaha kalena waa badan yihin laakiin rag badan loo helaayo biyaha goor adinkaad igu bilaabeen moogtaa saacad seelas dhaqankooda saas u yaallaa waa gartay toddoba saac iyo toddoba saac lamada ceelan leenahay oo ceeldheere iyo ceel layraa baraf maha kula ridka toddoba saac iyo toddoba saac loo kala socdaa haddii deebaanu meel gashaa nin xoolaha ma ku ali karaa roobku meel mara ku da'a moogtaa si fiican beeraha ka falan beero marka saasaan ku dhaqana beer ka dhawaay oo na- noo koobiheed haa
marka intaasaan noogu dhibaato badan biyaha noogu sii dhibaato badan ka bixitaankii al-shabaab ee bilo ka hor ceel baraf hadda waxaa gacanta ku haya ciidanka dowladda iyo macwiisley waxaana ka jira amni la isku halayn karo sida uu ii sheegay mid ka mid a saraakiisha macwiisley oo aan halkan kula kulmay
wax badanaa isbedele hadda dadka saa arkayso degma meeshaan hadda in looga dhawaaqaan rajaynaa maalmaha soo socda dadkii diyaargarow degmo iyo dowlad jeceylaan ka dareemaynaa gabdhaha iyo wiilasha waxaa dareemaya shaatiyaal oo calanka hirshabeelle iyo calanka soomaaliya eh mid aan ku qasabna anaka aan qaata dhahna ma jirto dadka waxaa ka dareemaya inay calan jecel u haye ee shabaab qof jecel aysan jirin oo qasbaaya walow afartoo ay jiraan oo hayaraaca oo dadkan soomaalida oo la-aaya qada hal maalina siistay waa jiraan laakiin inta badan boqolkii siddeetan iyo siddeed waxaan dhihi karaa dad dowladnimada rabo waa dadka deegaanku waxay ii sheegeen inay muhiim tahay inay helaan adeegyada aasaasiga oo uu caafimaadku ugu weyn yahay
Een, waxay u baahan tahay ma sahlanaa karto wax badanay u baahan kartaa maadaama hadda ay isu badan tahay ayada oo iskuulka uu iska furan yahay een, degmada ay ka furan tahay saldhigga ka furan yahay waxaa waayey wax bili'aadan ma dhergiyo laakiin wax badan oo weli ka dhiman way iska jiraysaa ceel waxaa waaye dad degmada ceelkaana ku yaallo xeelal kaleeto way u baahan tahay waa deegaan dadkiisu ay soo macsalaameeyeen duruufo kala duwan oo aad u adag haddana u heelan nidaam iyo kala dambeyn laakiin weli aan helin gacan dowladeed oo dhammaystiran
waa tahay dhegaystayaal guud ahaan warka habeennimo oo aad ka dhageysanayseen idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel